أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dagaalo u dhexeeya maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan iyo dadka deegaanka ayaa maalinkii labaad ka socda magaalada boorame iyadoo maleeshiyaadka somalilan ay wadaan xasuuqa ka dhan ah dadka shacabka ah kataybal akhbaari ayaa baahisay fariimo ay jeedinayaan maxaabiista dagaal oo ka soo jeeda dalka kenya kuwaas oo ku jira gacanta mujaahidiinta mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo bakool iyo bulshada ku dhaqan wilaayaadkaas ayaa maanta goobo fagaaryaal ah ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya warbaahinta caalamiga ah ayaa si aad ah u hadalhaysaa xogo dheeraad ah oo laga helayo xasuuqa maleeshiyaadka r s f ay ka geysteen dalka suudaan munaasabada lagu daahfurayey masjid cusub oo jaamac ah ayaa ka dhacday degmada xagar ee wilaayada islaamiga jubbada hoose munaasabad ay fasaxa ku gelayeen ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada burufulay ee wilaayada islaamiga baay
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay shan iyo tobanka bisha jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dagaalo u dhexeeya maleeshiyaadka maamulka ridada somalilan iyo dadka deegaanka ayaa maalinkii labaad ka socdaa magaalada boorame iyadoo maleeshiyaadka somalilan ay wadaan xasuuqa ka dhan ah dadka shacabka ah haddaba wararkii ugu dambeeyey oo dagaaladaasi ku saabsan waxaanu goordhoweyd ka waraysanay walaalka maxamuud sheekh axmed tuushow jazaaka allahu khayran walaalka nuur cali warsame awshiiba bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa duhurnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha jimaadul aakhar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri maalintii labaad waxay walaalka washiiba dagaalo culus ka soconayaan degmada buurame ee gobolka awdal ee waqooyiga dalka soomaaliya dagaaladan waxay u dhexeeyaan maleeshiyaadka maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan iyo dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmadaas iyadoona dagaaladan laisku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale waxaa bartamaha magaalada buurame ka soconaya judbaxyo xoogan oo ay dhigayaan dadka deegaanka ee shacabka ah iyadoo maleeshiyaadka ridadana ay u adeegsanayaan dadkaasi banaanbaxyada dhigaya hubka noocyadiisa kala duwan xogaha laga helaya boorama waxay xaqiijinayaan in weerar kamiin ah loo dhigay odayaal uu soo diray murtad cira oo ah madaxa maamul goboleedka gaalaraca ee somalilan kuwaasi uu doonaya inay soo gaaraan magaalada boorame si ay u dejiyaan xaaladda cakilan ee ka jirta magaalada boorame ugu yaraan saddex askari oo ka tirsan maleeshiyaadka ridada somalilan oo ilaalo u ahaa odayaashaasi ayaa weerarkaasi lagu dilay sida uu xaqiijiyey murtadka maamulka somalilan ugu magacaaban waxay ugu yeeraan guddoomiyaha gobolka murudijeex oo ah gobol ay somalilan iyadu samaysatay waxaana murtadkaasi u xaqiijiyey in kamiinka u dhacay askarta ilaalada aheedna halkaasi tira ka mid ah lagu dilay arrintaas saaka way soo baxday waana wax jira ergadii ka timid marka horeba awdal qaar ka mid ah oo noqonaysay iyo ergo kale oo hargeysa kaga biiray oo kasii raacay ayay arrintaasi ku dhacday siday nagu maqaalo ahay dee imika midiyaha ku jirtana saddex askari oo la socdo ilaaladii ah ayaa halkaa dee ku naf waayey murtad cira oo goodhow isagana dhanka sii jira aad qabtay ayaa sheegay in la joojiyey bandhigga buugga muranka dhaliyey ee lagu sheegay xeerka ciisaha buuggaasi oo ahaa midka sababta u ahaa asalna u ahaa in dadka ku dhaqan shacabka ah boorma ku dhaqan ay kacaan oo ay banaanbaxyo dhigaan halkaasna ay ka bilowdaan dagaallo u dhexeeya dadka shacabka ah iyo sidoo kale maamulka ridada somalilan iyadoona maamulka somalilan uu qorsheynayay in buuggaas lagu soo bandhigo magaalada saylac banaanbaxyada weliba ay socdaan waxaana xusid mudan baraha bulshada goordhoweedna si weyn lagu faafiyey muuqaalo muujinaya dhalinyaro calanka ridada somalilan ka dejinaysa hoteel ku yaala magaalada boorama oo ah hoteel kala dejiye odayaasha uu murtad ciro usoo diray in xaaladda ay dejiyaan banabaxyadan iyo dagaalada ka soconaya boorama waxay xaqiijinayaan in dadka shacabka ah ee ku nool dhulka uu ka armay maamulka gaalraaca somalilan ay iminka bilaabayaan inay iska dulqaadaan maamulkaasi waxaa xusid mudan in hore dagaalla caynkan oo kale ay uga dhaceen magaalada lascaanood oo ah xarunta gobolka sool iyadoona ugu dambeynta maamulkii somalilan gebi ahaanba magaaladaasi iyo deegaanada ku dhow laga saaray insha allah wararka boorama waa isi soo tarayaan wixii kusoo kordha waxay dhegeystayaasheena ku maqli doonaan wararka iyo barnaamijyada dambe andalus haddii allah awoodda leh raalli uu ka noqdo wajihaaduku mubaarak mahadsanid tooshow kataabil akhbaari ayaa baahisay fariimo ay jeedinayaan maxaabiis dagaal oo ka soo jeeda dalka kenya kuwaasoo ku jira gacanta mujaahidiinta ilyas cabdulaahi ayaa warbixintan ka diyaariyey
Kwa majina naitwa Francis Mukirai Gadhumbi.
tani wixii ka dambeeyey dhicidii dagaalkii caalcadde shan iyo tobankii janaay laba kun lix iyo toban waxaa si isdabajoog ah u soo baxaya muuqaalo lagu soo bandhigaya maxaabiis dagaal oo isugu jirta saraakiil dhaqaatiir iyo dabley kuwaas oo gacanta looga dhigay ciidankii kenya oo xasuuq iyo hagardaamooyin usoo caga dhigtay waddankan soomaaliya kani waa muuqaal kale oo casarliiqii shalay baahiyey kanaalka wararka ee kataa'ib ikhbaariya laguna soo bandhigay maxaabiis dagaal oo quus ka muujinaya xaaladda ay wajahayaan iyo sida mar qurariyadii beenta ahayd ee loo soo dhisay ay isugu beddeshay mugdi iyo in maalmo badan ay ku qaataan gudaha soomaaliya iyagoo jeebeysan ilaa saddex askari oo midi sarkaal yahay ayaana markan filimka ka soo muuqanaya iyagoo fariimo kala duwan u diraya dowladda uu hogaamiyo william ruuto waxayna hadaladooda ku taabteen jawaanib kala duwan kani waa francis mokira oo dalka kenya ku dhashay sanadka marka uu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii gaar ahaan gobolka kiambo kana soo jeeda qabiilka kikuyu waxa uu ka tirsanaa ciidanka kenya gaar ahaan guutada lix iyo toddobaatanaad oo qaabilsan gaadiidka gaashaaman darajadiisa ciidanna waa dable waxa uu askarigan ka dhawaajinayaa xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin iyo sida mar qura rajadii loo geliyey ay isugu beddeshay mugdi waxa uu fariin u diray shacabka Kenya isagoona u sheegay in dowladoodu ay ihmaalisay kadib markii ay ajiibeen baaqii military ee ay jeedisay xukuumaddii ka horreysay middan ee uu hogaaminayay Uhuru Kenyatta waxaana askarigan hadalladiisa ka mid ahaa anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan waxaan doonayaa inaan fariin u diro shacabka reer kenya waxaan idinkula hadlayaa qalbi culus oo murugaysan anigoo ku hadlaya afka dhammaan maxaabiisteenna ku xidhan soomaaliya waxaan ku jirnaa xaalad quus iyo rajabeel ah dadkayga reer kenyahow sannadkii labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan ajiibnay baaqa lagu difaacayo dalkeenna annagoo aaminsan in dadaalkeennu uu amni iyo xasilloonni dheeraada siin doono kenya waxaan ka soo tagnay guryaheenna qoysaskeenna iyo xitaa himilooyinkii aannu ku taamaynay haddana waxaana la siiya tixgelin aad u yar sannado ayaa ka soo wareegay markiina la qabtay haddana weli waxaan ku jirnaa xaalad adag oo ka sii daraysa waxaa laga yaabaa in dadka qaar aysan rumaysnayn hadalkan balse xaqiiqadu waxay tahay in bilo kooban oo qura ay ka dhiman tahay in naloogu yeedho maxaabiis dagaal oo xidhan muddo toban sano ah laakiin waxaa si cad oo foolxumo ah u soo shacbaxaysa in ciidankii iyo dowladdii noo dirtay soomaaliya ayna khiyaameen oo garabkeenna ka baxeen maxbuuska labaad ee muuqaalka lagu soo bandhigay waa alfred nadaya kilasi oo loo garan og yahay aluw waxa uu sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii ku dhashay gobolka fihiga waxauna ka soo jeedaa qabiilka luhya waa askari ka tirsan ciidanka kenya gaar ahaan guutada sagaalaad oo ku shaqaysa diyaaradaha droniska darajadiisa ciidanna waa deblo sare waxa uu fariin u diray dhammaan qoysaska ku xihan xabsiyada soomaaliya ee lagu qabtay dagaalkii ceelcadde isagoona ka dhawaajiyey in waqti xaadirkan ay nool yihiin islamarkaana ay ceebsanayaan in dowladda kenya ay shacabkooda u xaqiijisay in gebi ahaanba ay dhinteen maxaabiistan ehelladoodanna ay siiyeen lacaga magdhow ah waxauna yidhi waxaan doonayaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto inaan fariin rajagelin ah u diro qoyskayga iyo qoysaska dhammaan maxaabiista ay gacanta ku hayso xarakada al-shabaab waxaan doonayaa marka hore inaan idiin xaqiijinno inaan nool nahay oo aan caafimaad qabno ha rumaysanina kuturukutaynta iyo hadallada rasmiga ah ee ka soo baxay hoggaanka ciidanka ee sheegaya inaan dhimannay waa wax laga xumaado in sidaasi la yidhaahdo laakiin xaqiiqadu waxay tahay in dowladdu been idiin sheegayso aad baan uga naxnay markii qaar ka mida qoysaska ay quusteen kadib markii ay dowladda ku wargelisay inaan dhimannay ayna eheladeenna siisay lacag magdhow ah waxaan mar kale idiin xaqiijinaynaa inaan nool nahay oo aan bad qabno maxbuuska saddexaad ee muuqaalka lagu soo bandhigay waa Isxaaq Balewa oo sanadkii 1966 ku dhashay dalka Kenya gaar ahaan gobolka Kakamega wuxuuna ka soo jeedaa qabiil ahaan Luhya waana sarkaal ka tirsan waaxda waxbarashada ciidanka Kenya waxa uu caddeynayaa in lagu soo qabtay dagaalkii calaacde ee dhacay 15kii Janaayo 2016 fariintiisa muuqaalkan uu ku gudbinayana waxa uu u jeedinayaa dowladda Kenya gaar ahaan madaxweynaha waddankaas William Ruto isaguna u sheegay in xaaladda waqti xaadirkan ay wajahayaan ay tahay mid adag markii horena gudaha Soomaaliya lagu keenay amarka madaxweynihii ka horreeyay William Ruto ee Uhuru Kenyatta wuxuuna yidhi fariinteeda ku wajahan madaxweyne william ruuto oo sidoo kale ah taliyaha guud ee ciidanka qaranka waxay tahay madaxweyne waxaa soomaaliya nagula geeyey amarka madaxweynihii adiga kaa horreeyey ee uhuru kenyatta nasiib darro waa lama huraan inaan runta caddayno oo aan dhahno halkan ayuu nooga dhaqaaqay taariikhda ayaa xusi doonta isaga oo ah sargaal dagaal u diray ciidankiisa ee markii la qabtayna ula dhaqmay sida inaysan wiilashiisa ahayn oo kale waa sawir foolxun laakiin ka tarjumaya xaqiiqada dhabta ah ee jirta mudane madaxweyne waxaan kaa codsanayaa inaad qaadatid mowqif adag oo geesinimo leh oo aad go'aan kaga gaartid arrintan maadaama ay muddo dheer soo jiitamaysay waana wakhtigii aad odhan lahayd wiilasheenna waxay mudan yihiin inay ku laabtaan guryahooda iyo qoysaskooda muuqaalkan ayaa mar kale muujinaya xaaladda quusta ah ee ay wajahayaan maxaabiistan kenyaanka ah ee muddada ku dhow tobanka sano gacanta ugu jira xarakada mujaahidiinta al-shabaab howlgalkii dowladda kenya ay dalkan ku soo gashay ee liida inji ee kibir ku hareeyana waxa uu waqti xaadirkan isku beddelay mid quus ah askartuna waxay noqdeen kuba xabadda ay ku feenatay furimaha dagaalka iyo kuba maxaabiis ahaan ugu jeebeysan xabsiyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsanid ilyas mas-uuliyiinta wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo bakool iyo bulshooyinka ku dhaqan wilaayaadkaas ayaa maanta goobo fagaarayaal ah ku dukaday labada rakacdood ee salaada roobdoonka aynu ku hormarno yaasir maxmed iyo wilaayada islaamiga hiiraan الله أكبر الله أكبر الله أكبر
guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa saaka saddexdii subaxnimo laga wada tukaday labada ragcadood ee salaatul istisqaa oo ah salaad roobdoon ah fagaaro weyn oo kasoo horjeeda macadka sheekh xasan barsane ayay bulshada ku dhaqan degmada buqa qable iyo mas-uuliyiinta wilaayada hiiraan ku tukadeen salaada roobdoonka ayuhannaas ittaquu llaha tacaala waadiicuuh yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وهو مع غناه عنكم يأمركم بدعائه ليستجيب لكم وسؤاله ليعذيكم واستغفاره ليغفر لكم وأنتم مع فقركم وحاجتكم إليه تعرضون عنه وتعصونه وأنتم تعلمون أن معصيته تسبب غضبه عليكم afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada hiiraan nabadoon cali maxamed cismaan abu caaisha oo salaada kadib fagaaraha kula hadlay bulshada buqa qable ayaa ugu baaqay in dadka muslimiinta ah iscafiyaan lana taakuleeyo dadka danyarta ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxaan weyddiisanaynaa madar qayr qaba oon aafo iyo dhibaato lahayn ayaan alle subxaanahu wa tacaalaa weyddiisanaynaa annaga ayaan nafteennii dulminnay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa nama dulminnin ilaahayow noo naxariiso ilaahu dunuubteenna dhaaf ilaahu muslimiinta u naxariiso waxaan nahay dad muslimiina muslimiin kaloo masaakiina ayaa ummadda ku hoos nool deris ayaan leennahay waxaan leennahay dad masaakiina waxaan rabnaa walaale inaan isu naxariisanno walaalkeenna baahan fiirinno midkeenna jirran fiirinno midkeenna ducufadaa fiirinno ayaa loo baahan yahay intaa haddii nala ka helo ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waa noo naxariisanayaa roob qayr qaba ayaannu helaynaa marka insha allahu dunuubta aan galnay inaan ka toobadkeenna ayaa la rabaa waxaa kaloo jira derisku derisku ha iska warhayo deriska kuwa baahanaa jira kuwa xanuunsan ayaa jira derisku ha iska warhayo habeen iyo maalin haysu soo kormeero allahuma rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wa fi alaakhirati xasana wa qinaa cadaaba annaar yaa xayu yaa qayuumu biraxmatika nastakiif يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث degmooyinka maxaas muqukuri ceelcali ceelcadeeh iyo deegaanada tardo iyo sooman aboorey beerayabaal booco buq goosaar mukayle ceelow show iyo buurweyn iyo guud ahaan deegaanada wilaayada hiiraan ayaa maanta si wada jir ah looga wada tukaday salaatul istisqaa si allah subxaanahu wa tacaala loo weydiisto raxmaddiisa roobka sidoo kale warbixintan ku saabsan roobdoonka ka dhacay wilaayada boqol waxaa warbixintan ka diyaariyey xasan cabdiraxmaan abu xasaan الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
roob la-aanta cudurrada iyo imtixaanaadka ka dhaca adduunyada waxaa sabab u ah dunuubta ay gelayaan bini-aadamka iyo macaasida oo dhulka ku badato balse waxaa midaas looga baxayaa in qof weliba uu allaah u soo laabto si niyad ahana allah uogu toobad keeno si allaah uu noogu naxariisto noogana dulqaado abaarta iyo cudurrada sidaa daraaddeed ayay wilaayada islaamiga ee bakool ugu dhawaaqday in dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool laga sameeyo isku soo baxyo roobdoon ah oo allaha gacmaha loogu taaganayo islamarkaana la weydiisanayo raxmaddiisa roobka barqanimadii maanta kumanaan dadweynaha ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha ku yaala dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyagoo dadka allah weydiisanaya inuu ka dulqaado abaarta iyo roob la-aanta islamarkaana uu siiyo roob aafala-aan ah oo dadka iyo dunyadaba ay ku diirsadaan fagaarayaasha la isugu soo baxay ee lagu tukaday labada ragco ee salaada roobdoonka waxaa ka mid ah fagaaraha degmada tiyeglow halkaasoo isugu soo baxeen boqolaal dadweyne ah oo u baahnaa naxariista alleh kuwaasoo halkaas ku tukaday laba ragco oo salaad roobdoon ah alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين salaada kadib hal mar ayay dhammaan dadweynaha gacmaha kor u taageen iyagoo si wada jira u duceystay allahna ka baryay in uu siiyo roobkiisa iyo naxariistiisa اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم وفقنا للتوبة النصوحة التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا وتصلح بها أحوالنا وقلوبنا اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا غدقا واسعا شاملا لجميع أراضي المسلمين اللهم أغثنا غيثا مباركا تحيي به البلاد وترحم به العباد اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضر وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga islamarkaana labada ragco ee salaada roobdoonka ka bixiyay dadweynihii isugu soo baxay musallaha degmada tiyeglow ayaa ku baaqay in allah loo toobad keeno waxa roobka loo waayay in ay tahay macaasida bini'aadamka uu galayo akhwaani walaa yaalo adduunka ka darisow ama oonka eh ama abaartae ama dhibaatada eh waybaa sabamaaha bani'aadanka walow susuubsadiya sabam eh si ilaahay baaray subxaanahu wa tacaala wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabad aydiikum wayacfu can kaiir walaa siinka dhayaw oo siin asiibow fa bimaa kasabada aydiikum walay galanyooyinka kasbateen isin shaqaysataan waa ilaahay leey subxaanahu wa tacaala marka walkasta la argo haddii uduro dhiyaan iyo haddii oon dhiyo haddii baaha dhiido kulli juumaybaa tilmaamayana wala una kasbini galanyaana kasbini iyo eyin marka may lifade ini ilaahay subxaanahu wa tacaala an towba sheeno towbo saadiqo ah walkastuna galantag la jarna inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala an towba sheegno ilaahay subxaanahu watacaala annagano markaas ilaahay nigna harse waa markii labaadoo si wadajira isku soo baxyo roobdoon ay kaga dhacaan dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana wilaayada ka jira kuleel iyo abaar saameeyey dadka iyo duunyada
howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka weerar madaafiic ah ku qaaday saldhigga ciidamada jabuutiyaanka ay ku leeyihiin degmada jalaalaqsi oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada hiiraan waxaana jira khasaare cadowga kusoo gaaray madaafiicdaasi dhanka kale wilaayada banaadir mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho inta la xaqiijiyay hal askari ayaa ku baktiyay halka mid kalena uu si xun ugu dhaawacmay wilaayada islaamiga baay mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ah dagaal ku qaadeen xerada askarta kufarta xabashada etoobiya ee degmada dinsor warbaahinta caalamka ayaa si aad ah u hadalaysa xogo dheeraad ah oo laga helayo xasuuq maleeshiyaadka rsf ay ka geysteen dalka suudaan tafasiisha warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa soo baxaya warbixinno hor leh oo tooshka ku ifinaya xasuuqa ba-an ee dhowaan maleeshiyaadka imaaraadku taageero ee r s f ay ka geysteen magaalada alfaashir ee xarunta gobolka daarfuur ee dalka suudaan the guardian oo ka mid ah wargeysyada uga afka dheer dalalka gaalada reer galbeedka kana soo baxaa ingiriiska ayaa warbixin uu daawacay saacadihii lasoo dhaafay waxay soo bandhigaysaa sida ay magaalada alfaashir isugu beddeshay kawaankii bini-aadamka wuxuu faahfaahin ka bixiyey khasaare culus oo soo gaaray dadka shacabka ah kadib markii lix isbuuc ka hor magaalada alfaashir ay qabsadeen maleeshiyaadka r s f iyadoo meydad badan oo qaarna la gubay qaar kalena lagu guray godod waaweyn lagu ogaaday baaritaano cusub oo la sameeyey xubno ka tirsan baarlamaanka ingiriiska ayaa soo bandhigay xog ay sheegeen inay heleen oo tilmaamaysa in saddexdii isbuuc ee lasoo dhaafay oo keliya magaalada alfaashir lagu dilay ugu yaraan lixdan kun oo qof warbixintan lagu daabacay the guardian ayaa sidoo kale lagu sheegay in boqol iyo konton kun oo qof oo kale la leeyahay tan iyo markii r s f ay qabsatay magaalada lix iyo labaatankii oktoobar kuwaasoo ilaa haatan aan lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen iyadoo laga cabsi qabo in dhammaan dadkaasi iyagana la xasuuqay sawiro uu qaaday dayax gacmeedka ayaa muujinaya suuqii camirnaan jiray ee alfaashir oo gebi ahaanba haawanaya muuqaalkooduna isku beddelay sidii kawaanka xoolaha oo kale iyadoo dadkii halkaas isaga qaxayna ay la dhibaataysan yihiin macluul aad u daran xeeldheerayaal u dhaqdhaqaaqa waxaa loogu yeero xuquuqda aadanaha oo wargeysku uu soo xigtay ayaa dhacdada alfaashir ku tilmaamay mid ka mid ah dembiyada dagaal ee ugu xun ee ka dhacay suudaan muddadii soddon iyo labada bilood ahayd ee dagaaladu ay ka socdeen kuwaasoo ay ku dhinteen ilaa afar boqoloo kun oo qof islamarkaana saddex iyo toban milyan oo ruux oo kale ay ku barakaceen waad mahadsantahay caliyare munaasabad lagu daafurayay masjid cusub oo jaamac ah ayaa ka dhacday degmada xagar ee wilaayada islaamiga jubbada hoose cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya magaalada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa lagu qabtay munaasabad albaabada loogu furayay masaajid weyn oo jaamac ah kaas oo ay yeelan doonto magaalada dhismihiisuna ay ka qayb qaateen bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada hoos yimaada masaajidkan ayaa loogu magacdaray khaliifkii koowaad ee muslimiinta abuubakar sidiiq radiallahu canhu waxaana dhismihiisa uu socday muddo saddex bilood ah iyadoo weliba bulshada degmadan iyo deegaanada hoos yimaada ay la dhibaatoonayeen roobyarida oo sababtay biyola-aan baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada deegaanadan ugu horeyn waxaa munaasabada lagu furayey masaajidka jaamaca ah ee degmada xagar ka hadlay guddoomiyihii guddiga dhismaha masaajidkan gacanta ku hayay saddex bilood wey sagaashan maalmood maalintii la bilaabay la jeexay iyo maanta uun hadleenoo masaajidka wuxuu ku soo gabagaboobay sagaashan maalmood dhismihiisi waa fadli ilaahay wey ma jiraan masaajid cabirkiisa soddon labaatan ah oo dhismaha noocan u dhisan oo dabaq sugo ah oo sagaashan maalmood ku dhismayo waa wax dad nin walba la fajacay oo la yaabay laakiin waxa loola yaaba lala fajac meesha ma yaalaane waa awood fadli ilaahay u baxshay weeye annaga xooggeenna aqligeenna ma ahan fikirka annaga ma lihin ilaahay nimcadiisa iyo fadligiisu masaajidka sagaashan maalmood inuu ku dhismo ayaa sababay deegaankaa dhistay xoolahooday baxsadeen maalkooday baxsadeen xooggooday baxsadeen aqligooday baxsadeen owlaadooda iyo haweenkooda iyo raggooda ka qayb qaatay maanta waa nimco ilaahay loogu mahadiyo إن شاء الله تعالى أنت أسوأ نمعذ إله ونسي كفانينا وإله نقوم هذين نوي dadkii munaasabadan ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh nuur cali madey ugaaskii hore ee beesha bartire ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala noo suurageliyey masaajidkan quruxda badan inuu noo ikhtidaamo oo noo dhammeeyo oo noo dhammaystiro alxamdulilahi rabbilcaalamiin mahad oo dhammaanteed ilaahay baa iska leh waxaa kaloon halkan rabnaa inaan ugu ducayno ilaahayna dembidhaaf u weydiis- u weyddiinno dadkii isku howlay oo qabanqaabiyey iyo dadkii xoolahooda ku bixiyey ilaahay miisaankooda aakhira allaha u saaro dembigoodana allaha dhaafo dadkii u soo dhabar adeegay muddadaas masaajidka u socday waxaa jira dad aan meel kale u dhaqaaqin oo intaa u taagnaa oo intaa u dhabar adeegayay ilaahay camalkooda saalaxa maalinta qiyaama miisaankooda allaha u saaro adduunka liibaan allaha ku siiyo aakhirana liibaan allaha ku siiyo dembigoodana allaha dhaafo dhismaha masaajidka jaamaca ah ee laga dhisay magaalada xagar ayaa wax weyn ka bedeli doona degmada waxaana dadka deegaanka ay haatan naawilayaan in masaajidkan uu noqdo mid si xiriir ah ay uga socdaan xalaqaadka cilmiga sharciga mahadsanid bukhaari ugu dambayntii munaasabadda ay fasaxa ku gelayeen ardayda macadka imaamu sakhaawi ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga baay cabdiqooni maxmed ayaa warbixinta warkan eegaya munaasabadan oo ay fasax ku galayeen ardayda machadka imaamu sakhaawi fatradii shanaad ee faraciisa degmada buulafulaay ee wilaayada baay ayaa dhowaan ka dhacday gudaha xarunta machadka ee magaaladaasi munaasabada waxaa kasoo qayb galay culimaa udiin mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada waxaan ugu horeyn goobta ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga isagoona ku dheeraaday ka hadalka taqwada allah ma xasuusiyaanana maadaama odoladii iyo fasahayoonu galahayn taqwada ilaahay iyo ilaahay obsadiis iyo dunuubta in laiska ilaaliy taqwa allaahi tacaala culummada se ka fasireen sheekhulislaam ibnu taymiya raxmatullaahi caleyhi oo kala maylaya imtithaalu awaamir illaahi wajtinaabu nawaahiyi ilaahay awaamirtiisa in la fartoonada waxyaabihii ilaahay reeb in laga reebtoonada intaasi kadib waxaa dhankooda bandhig cajiib ah goobta ka sameeyey ardayda machadka ما معنى ولا تمنن تستكثر لا تعطي العطية كي تلتمس أكثر منها ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص
ما فائدة تعلم التجويد
سعادة الدارين كم ينقسم المد وما هي إلى قسمين أصلي وفرعي اذكر مذاهب القراء في كلمة يأتي لدى طه إسكان قولا واحدا للسوسي القصر والإشباع لقالون والباقين والباقين الإشباع ما هو مذهب قارون في الهمزتين من كلمة تسهيل مع الإدخال في الأنواع الثلاثة وقد وفق الله الكريم بمنه لإكمالها حسناء ميمونة الجلا
وأبيتها ألف تزيد ثلاثة ومع مئة سبعين زهرا وكملا وقد كسيت منها المعاني عناية كما عريت عن كل عورة مفصلا وتمت بحمد الله في الخلق سهلة
waxaa dhankiisa kelimad muhiim ah goobta ka jeediyey maraaq cabdirasaaq gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada baay isagoona si gaar ah ula dardaarmay ardayda ah in dadaalkooda ay sii labalaabaan waa xaflad insha allahu tacaala ini wabaa linku talagelay goobjoogayaalkii dadka oo lakamarta qaaday laga casumi un anna ini waa lay markhaati ku haano fiirsun horta ujeeddada umiyad intaasu may baa markhaatunku anaaha ini sidii linku talagelay xabsamadii ah macadka us un socdo ardaydana sidii la fadaa iyo may dharaa isu wallanqaadado hayan kolley ujeeddada la lahay inta linkooy macaanshe kolley aragteen ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamse abujacfar oo xafladdaa soo xiray ayaa waalidiinta macalimiinta iyo ardayda ku bogaadiyey dadaalkooda dadka waalidiinta ahoo runtii nafti oo shaani walbarashadan gaar ahaan macadka sakhaawi qaybta qiraa'aadkii iyo tafsiirkii khayrka inta laga baraday inay ardayda yarar ayay sheegeen kula qayb qaadadan naftii oo haddana handoore ka talagal sagaara waan kama hadnage ma ilaha jazaakum allahu khayr wanaagaas ilaahay siinka ilhaami ilaahay siin siyaadiyo waana kasii dadaala insha allahu tacaala waalidiinta kalena ma ilaha dadkaasi haka dayida sagaara kale ma inkama hadnaga faday dadka macalimiinta ah dhanaga kalena ardayda ah may ogna magaalada macalimiintii dugsiyada qur-aanka galanta kahayti dhana kale hoobla ku fiili waa talabatu fi sakhaawi maalintii nasiinyada lahaaytay ardada lagu fasaxay maalinka oo maalintii jimaadihii khamiista ardada fasaxa aynu isu nasado fadhi maalin boogase ragga may ka talagaleena macallimiinta ka talagaleena ini maalin boogase imbeer darawnayo ardayna gadaano cilmigan khayrkan wanaaggan iyo xambaarano faa'iidaysana iyo ka talagale walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanaysiin idaacadda islaamiga landulus xilligan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu